wasaaradda waxbarashada somalilan oo kaashanaysa hay-adda faro foundation ayaa tababar u qabatay macalimiinta dugsiyada barbaarinta caruurta ee magaalada hargeysa ee somalilan tababarkan oo socday muddo saddex cisho ah ayaa waxaa loo qabtay maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyada hargeysa waxaana uu tababarku ku saabsanaa sidii macalimiinta loo fahamsiin lahaa sida ay ula macaamilayaan caruurta ay ku adag tahay waxbarashadu agaasimaha waaxda macalimiinta ee wasaaradda waxbarashada somalilan nasra maxamed iyo maxamed cumar oo ka socday fara foundation ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka marka macalimiintu ay helaan tababar waxa ay helayaa dhammaan ummada bulshada ah ayaa helaysa in aqoontoodii kor loo qaado macalinku waa udub dhexaadkii bulshada isla mar ahaantana wuxuu uu gaadhsiinayaa intaa oo qoys oo guryo ka kala imanaysa haddii aada soo dhoweysaan ardayga baahiyaha gaarka a qaba ama laani difficulty uu ka jiro xaggiisa idinku waxaad helaysaa dhan ajar baad helaysaan dhanna waxaad helaysaa dee ardaydaadii markaad waali tahay ama macalin tahay waxaad helaysaa inuu galaaskii kuu wada faraxsanaado isla wada jaan qaado markaa waxa aynu idinka codsanaynaa marka aada tababarkaas muhiimka ee aada qaadateen aad kula noqotaan dugsiyadii inaad insha allah ku dabaqi doontaan ardaydaasi oo soo dhoweyn doontaan meel kastoo ay joogaan waa maalinta saddexaad bukurba barnaamijkeeni sidaas uu ku dhan yahay waxaan jeclaan lahaa oo aada iyo aada runtii saddex maalmood laguma soo koobi karo tiimka si xoog laaga shaqeeyo barnaamijkan policygeeda iyo hogaaminta tababarka macalin mustafe cabshakuur iyo tiimkiisa kaltuun cabdiraxmaan e c e agaasimaha e c e-ga oo iyo macalimiinteena idinkaba waan idin salaamayaa lucky oo saddexdii maalmood nala joogto tiimkeeda iyadana noo keentay kulli shaqo fiican baa qabateen qaar ka mid a ka qaybgalayaasha ayaa ka warbixiyey waxa ay ka fahmeen muddadii uu tababarkani socday waa qodob wanaagsan ama tababar muhiim u ah dhammaan macalimiinta kejiga dhigta ama barbaarinta tababarkani wuxuu ahaa tababar aad iyo aada u qiimo badan tababar wax badan noo indho badan noo furay wax badan aanu ka faa'iidnay wax badanna ay noo dhiman yihiin waayo wax kow la idhi kooban baa la yidhi markaa kolley waa intii koo waa intii ugu horreysay waxaan jeclaan lahayn intaa in ka badana in nala sii nala sii baro shaqadan macalinnimadaan hayno waxa weeyaan shaqada ugu adag ma haddii ilaahay fadligiisa lagaga dayo ajarna waata lagaga helaya ajar adigoon qofna iska eegaynin cidna iska eegaynin waxaad ogaataa intee saynu maqalnayba waxaa la yidhi soo maha macallin wuxuu noqon gaadhay rasuul soo maaha waxaad ogaataan ilaahay ajarkiisa fadligiisa idinkoo maanka ku haya ku shaqeeya insha allah sida ugu wanaagsan idinkoo waxna hagranayn tababarada noocaan ah ayaa qayb ka qaataa in macalimiinta la baro sidii ay ula macaamili lahaayeen ardada fahamkoodu adag yahay si aanay u dhicin in ay waxbarashada ka haraan ardada qaba baahiyaha gaarka ah iyo kuwa ay ku adag tahay waxbarashada